أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وظهور خميس آه تاريخدا وحي كبيغان تهي تضبي لباتنك بشا دلقعدة سنة كن أفر بقل تضبي أفرتنك هجري كسو رواتا لغستيال قضب وركنا ظهور نمدن قوة أقوى وين in ka badan labaatan askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday gaadiidna waa lagu soo qaniimaystay howlgallo kala duwan oo ka dhacay wilaayaadka bahay iyo shabeellada hoose majallad uu soo saaro taliska ciidamada silibiyiinta maraykanka ee afrika ayaa sheegtay in mujaahidiintu ay horumariyeen xeeladooda dagaalka markii labaad waxaa fashil ku soo dhammaaday shirkii xerada xalane ee magaalada muqdisho uga socday kooxaha riddada iyo siyaasiyiinta mucaaradka madaxweynaha dowladda silibyada ah ee maraykanka ayaa bahdi goob ugu jira sidii uu ku hirgelin lahaa heshiis dhex mara iiraan iyo maraykanka mu'asasada al-kataa'ib ayaa baahisay xalqada koowaad ee taxanaha lagu faaqidayo kaalinta dahsoon ee kiniisadaha kirishtaanku ku leeyihiin siyaasadda soomaaliya maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa dowro diini ah usoo gabagabeeyey haweenka ku dhaqan degmada galhareeri ee wilaayadaas intaas waxay ahayn dhegeystayaal qodobadii wararkeena kuwada ugu door karoona haatanna u diyaargarooba qodobada warkaas oo dhammaystiran in ka badan labaatan askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday gaadiidna waa lagu soo qaniimaystay howlgallo ka kala dhacay wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen bashiir muxiidiin abo ayman iyadoo qayb ka ha weerarada haleynimo ay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyaan deegaano dhacaa koonfurta soomaaliya laguna beegsado kufaartii murtadiinta ayay maanta ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus kala hortageen maleeshiyaad murtadiinna hore dhaqaaqkooday deegaanada dhinaca waqooyi ee magaalada baydhabo hubka culus iyo dareenka madaafiicda la isku adeegsanaya dagaalkii maanta ayaa si adaa looga maqlayey gudaha iyo dowlaadka magaalada baydhabo ee gobolka baay khasaaraha hordhaca ayaa tilmaamaya dhimashada sagaal murtad oo daadsan goobta dagaalku ka dhacay khaniimada waa dhowr gaari oo mid kasta u qori saaran yahay sida aynoo xaqiijiyeen saraakiisha ciidanka mujaahidiinta dagaalka xooggan ee maanta mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka kooxda riddada ku dhex maray dhinaca waqooyi ee magaalada baydhabo ayaa ku biiraya weeraro joogto ah oo muddooyinkan mujaahidiintu ay ku beegsanayeen maleeshiyaadka cadowga warar goordhow aan ka helna magaalada baydhabo ayaa tilmaamaya in si-aada gudaha magaaladaasi looga dareemayo jabka iyo halaaggii maanta murtadiinta ka soo gaaray dagaalkii ka dhacay dhinaca waqooyi ee magaalada baydhabo iyadoona wararka qaar ay sheegayaan in askar iyo saraakiil murtadiin oo dagaalka qaybka ahaa aan lagu hayn nolol iyo geeri dhinaca kale ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus oo foolka foola iyo mid duqeen loo adeegsada ay ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin deegaanka mubaarag oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu duulaanka ka sugan yahay wilaayada shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya waxaana weerarka ka dhacay deegaanka mubaarag lagu dilay afar askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada iyadoo dhaawac uu soo gaaray siddeed askari oo kale oo isla maleeshiyaadkaasi ka tirsan mubaarag bilo ka hor markii ay duulaanka ku qabsadeen ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta waxaa kusii kordhaya weerarada kala duwan ee lagu beegsanayo cadowga allah shukran akhwana abu ayman majallad uu soo saaro taliska ciidamada silibiga ah ee maraykanka ee afrika ayaa sheegay in mujaahidiintu ay horumariyeen xeeladooda dagaalka faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen cali yare majalladda makazin oo hoos tagta taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee magaciisa loo soo gaabiyo africom ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in mujaahidiintu ay si xawliya u horumarinayaan xeeladahooda dagaal khabiir dhanka amniga ah oo majalladdu ay soo xigatay ayaa sheegay in mujaahidiinta al-shabaab si deg deg ah u fuliyaan howlgalladooda iyaga oo mar walba go'aansada goorta goobta iyo qaabka weeraradu u dhacayaan ibraahim yanaaya oo ka faallooda arrimaha amniga ayaa sheegay in mujaahidiintu ay beddeleen xeeladahoodii dagaal iyagoo adeegsanaya hanaan cusub oo cadaadis iyo weeraro ah oo khatar ku noqon kara dalalka qaybta ka ah duulaanka soomaaliya sida kenya yanaaya oo dhanka kalena ka tirsan hay-adda falanqaysaha saradaha adduunka ee i c g ayaa sidan ka sheegay shir uu qayb ka ahaa oo bishii lasoo dhaafay ee abril labada kun lix iyo labaatan ka qabsoomay waddanka kenya kaasoo ay ka qayb galeen madax sirdoon oo ka kala socotay toddobaatan waddan wuxuu carabka ku dhuftay in isbeddelkani muhiim u yahay mujaahidiinta maadaama ay heleen habab ay mar waliba kaga hormaraan cadowgooda halka ciidanka riddaduna ay mar waliba ku mashquulaan jawaab celin iyo dabagalka weeraro hore u dhacay marar badan kooxahan ayaa go'aamiya goorta meesha iyo sida ay weerarku u fulinayaan ayuu yidhi yanaaya isagoo intaa ku daray in ciidamada ka soo horjeeda ay khasab ku noqoto inay isaga guuraan halkii la doonayay inay ku sugnaadaan a d f magazine waxay ka dhawaajisay in digniinta ibraahim yanaaya ay timid xilli mujaahidiinta al-shabaab ay sii ballaarinayaan saameyntooda taasoo sidoo kale ay ka marakaceen ay tiri qaar ka mid ah warbaahinada caalamiga ah ee ka faallada arrimaha milatariga waxaa kale oo majaladu ka dhawaajisay in xeeladahan cusubi aanay ku koobnayn oo keliya mujaahidiinta al-shabaab balse jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee ka jihaada saaxilka ayay sheegtay in iyaguna bilaabeen xeelado ay ku ceejinayaan maamulada riddada gaar ahaan maali siday warbixintu xustay tan iyo dabayaaqadii labada kun shan iyo labaatan jamaacada nusratul islaam walmuslimiin waxay hayraad saareen sahayda shidaalka taas oo nidaamka bumaako ka dhigtay mid aad ugu nugul in si fudud loo majaxaabin karo go-doominta ayaa qayb ka ah xeeladda dagaal dhaqaale ee jamaacadu ay isticmaalayso taas oo bannaanka soo dhigtay itaaldarida nidaamka milatariga ee maali sida ay ku warantay xarunta ka faallota arrimaha amniga ee sufan waxaa sii kordhaya walaaca ah in haddii nidaamka maali uu dhaco ay taasi sababi karto saameyn qoto dheer ah oo ku faafta dowladaha kale ee gobolka oo ay ku jiraan burkina faso iyo neger iyadoo laga cabsi qabo in xawaarahaasi uu jihaadiyiinta ku riixo inay gacanta ku dhigaan guud ahaan xeebaha galbeedka afrika ayay tiri sufan center si kastaba ha ahaatee a d f magazine waxay garwaaqsatay horumarka baaxadda leh ee mujaahidiintu ay ku tallaabsanayaan iyadoo hoosta ka xariiqday walaaca ay kufaarta ka qabto awoodda sii bulaalaysa ee mujaahidiinta al-shabaab iyo jamaacada nusratul islaam walmuslimiin mahadsanid cali yare markii labaad waxaa fashil ku soo dhammaaday shirkii xerada xalane ee magaalada muqdisho uga socday kooxda riddada soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen cabdilqani maxamed waxaa fashil ku soo idlaaday shirkii ay gaalada caalamka isugu keentay madaxa kooxda riddada soomaaliya ah iyo mucaaradka kasoo horjeeda barqanimadii maanta ayay mar kale dhinacyadu dib isugu soo noqdeen waxaana gebi ahaanba ay gaari waayeen wax isfahan ah iyada oo goobta lagu kala dareeray safaaradaha dowladaha saliibiyiinta maraykanka iyo ingiriiska oo soo qabanqaabiyey shirkaasi ayaa xubnaha matalayay waxay isaga baxeen madasha iyaga oo ka caraysan dabadhelifyada ay soo abaabiyeen kadib markii wax heshiis ah gaari waayeen murtad shariif sheekh axmed iyo murtad deni ayaa lasoo warinaya inay ku sugan yihiin hoteelka uu shirka ka dhacay murtad xasan gurguurta ayaana gebi ahaanba ka biyo diiday dalabaadka ay wateen mucaaradka arrimaha ay isku fahmi waayeen ayaa waxaa ka mid ah sidaa laga yeelayo dastuur gaaleedka riddada ee xasan gurguurta uu wax kabeddelka ku sameeyey iyo doorashada madaxa riddada dhanka kale madaxweynaha dowladda saliibiyadda kenya ayaa quus iyo walaac ka muujiyey xaaladda ay ku sugan tahay kooxda riddada soomaaliya warays uu siiyey warbaahin faransiiska laga leeyahay ayuu ku sheegay inuu dhammaaday wakhtigii baarlamaanka riddada iyo kan murtad gurguurte ayna ka walaacsan yihiin xaaladda isagaoo intaa ku daray in kenya jabuuti iyo etoobiya ay isku dayeen in ay xalliyaan xiisadda ah balse lagu guuldaraystay mahadsanid cabdilqani mu-asasada al-kataa'ib ayaa baahisay xalqada koowaad ee taxanaha lagu faaqidayo kaalinta dahsoon ee kiniisadaha kirishtanku ku leeyihiin siyaasadda soomaaliya faafaahinta warkaas waxaa inoo eegaya walaalkeen xaarid cabdulqaadir لا إله إلا الله لا إله إلا waa istaar xiiso badan maqal iyo muuqaal dukumentari ah qaybta koowaadna looga dhigay silsilad warbixino oo ka kooban lix xalqadood
halkan waa kiniisadda kaatooliga ee magaalada muqdisho oo sannadihii dambe gaalada reer galbeedka ay olole xoogan ugu jireen sidii mar kale dhidibada loogu yagleeli lahaa
kusoo dhowaada kiniisadda muqdisho sidaad aragtaan kiniisaddu way burbursan tahay waxaa dhisay talyaaniga sannadkii kun sagaal boqol siddeed iyo labaatankii waxayna furnayd tan iyo sannadkii kun sagaal boqol sagaal iyo siddeetankii baadarigii madaxda ka ahaa kiniisaddan ayaa bartaasi lagu dilay
waxay muasasada warbaahineeda alkataab ku qadadhigaysaa saameynta qarsoodiga ah ee kiniisadaha kirishtaanka ay ku leeyihiin dalka
duulaanka daahsoon ee kirishtanku ka wadaan geyiga soomaaliyeed maanta ma ahan mid ku kooban caasimadda dalka oo keliya balse waa qorshe ballaaran oo ay gaalada iyo murtadiinta ugu xusul duubayaan sidii dalka loogu tallaali lahaa aqaliyad nasaare ah taas oo mudnaan iyo matalaadba ku yeelata deegaanada dalka iyo siyaasadda gudaha intaba
dadka kale ee ummadaha adduunka ku nool diintooda kuma haysan inay diintooda caabudtaan haddii dadkaan yimaadin xataa inay diintooda dadkan ayagoo joogo dhex caabutaan waa ogolnahay haddii nin kristaan yimaado inuu dalka dego kiniisada dowlaha uu kiniisadiisa ku cibaadayso hadduu mid kale oo wax kale aaminsan u yimaadaa wuxuu aaminsan yahay inuu isagu lafihiisa uu aamina wax barbareed weyn kuma qabo haddii ay ahaan lahayd muqdisho hargeysa garowe baydhabo jigjiga kismaayo iyo guud ahaan geeska afrikaba waxay hay-adaha kirishtanka ah iyo kiniisadahooda dalka ka samaysteen ururo iyo hay-ado boor isku qaris ah kuwaas oo loo igmaday gaalaysiinta bulshada soomaaliyeed iyo faafinta falsafadaha nasaarada
The thing that Somalis need the most right now is people who will believe
waxa ugu muhiimsan ee ay soomaalida u baahan yihiin waa inay helaan dad ku dhiirada qaadashada diinta ciise masiixa maalin ayaa imaan doonta oo ay soomaalida qaataan diinta kirishtaanka waa filim soo sardinaya xogo daahsoon iyo xaqaa'iq badan oo la isku dayo in daahagalaashiisa ku ekaadaan balse xaqa uu soo daahirinayo si ummadda muslimka ugu baraarugto halista kiniisadahan iyo hay-adaha tansiiriga ah ee hoos yimaado siliibiyiinta duulaanka ku jooga dalka waxaana arrimahaas oo idil soo gudbintooda dusha u ridatay muasasada alkataa'ib
waxaan muddo ku dhowaad shan sano ah ku noolahay soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho waxayna ii tahay farxad weyn inaan idinla kulmo gaar ahaan baadari daniyel iyo baadariyaasha kale ee horteeda ka muuqda intii aan soomaaliya joogay waxaan nasiib u yeeshay inaan booqdo magaalooyin kala duwan sida berbera boosaaso iyo kismaayo
raadraac xograadin iyo dabagal wakhti dheer qaatay kadib waxaa markas ka cilmi baarista ee alkataa'ib allah fadligiis u suura gashay in uu si cilmiyeysan uga jawaabo su'aalahan iyo kuwa la midka ah si uu ummadda muslimka ah ugu iftiimiyo khatarta maanta ku soo food leh iyo xaqiiqada dhabta ah ee ku gadaaman madaxda soomaaliyeed iyo taariikhdooda inagoo hoga tusaalayn doona heerka ay gaarsiisan tahay faragelinta ay kiniisadaha kirishtanka ku hayaan dalka iyo hagardaamooyinka ay la maagan yihiin ummaddeena muslimka ah
rabbigeenna wuxuu inaga doonayaa inaan wax weyn ka qabanno soomaaliya wuxuu inaga doonayaa inaan soomaaliya ka dhisno kiniisad awood leh wuxuu inaga doonayaa inaan soomaaliya ka dhisno kiniisad loodin karta qalcadaha soomaaliya ka dhisan islamarkaasna burburin karta dhufaysyada islaamka
إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون
xalqadan oo ah qaybta koowaad muuqaalada alkitaab oo ciwaan looga dhigay wawadduu low takfuruun lana daawan karo muddo ka badan konton daqiiqo waxaa alkataa'ib qaybihiisii hore ay daaha kaga qaadaysaa halka ay ka soo burqato sharta kiniisadahan ay u ka soo ambaqaado duulaanka lagu hayo ummaddan iyo diinteeda wataan galbeedkaas u diray guga hortiisii angaasheeyo tii xalay hurdada gama ay diiday hayaanka dheer ee aan ku raadgurayno duulaanka diinfaafineed ee kirishtanku ku hayaan soomaaliya wuxuu ka bilaabanayaa halkan oo ah magaalada baarliin caasimadda dalka jarmalka iyo saldhigga ay ka soo askuntay musiibada ku habsatay ummadda soomaaliyeed ee ilaa maanta lala daalaadhacayo saameyntii ka dhalatay eebowgayiga oo dhan waa nala ka guulay waxay ahayd boqol iyo afartan sano ka hor markii ay magaaladan martigelisay shirkii lagu kala qaybsaday dalalka dhaca qaaradda afrika ummadda soomaaliyeedna si gaar ah loogu tashaday in la gumeeyo dadkooda dalkooda iyo deeqdoodana la buubo souhaiter que l'association participe aux actes de la conférence
hase ahaatee shirkii baarliin ee sanadkii kun sideed boqol afar iyo siddeetankii kuma koobnayn oo keliya kala qoqobka geyiga soomaaliyeed balse waxaa ku hoos dugnaa shirqoollo ka guda ballaaran dhul iyo hanti la dhaco waxaana kow ka ahaa ololaha kirishtaamaynta ee dowladaha reer galbeedka ugu talagaleen inay ummadda soomaaliyeed uga dhartiraan diintii suubanayd ee uu allaha ku galladay ebo waxaynagu gabreen diinta soo galay
sidaba uu soo tebinayo istaarkan qaybta koowaad muuqaalada lagu magacdaray wawaduulow takfuruun shirqoolkii lagu soo maleegay shirkii baarliin keliya ma ahayn ujeedkiisa kala qaqobkii dhuleed ee waagaas lagu dhaqaaqay balse wuxuu dokumentarigan tooshka ku ifinayaa haliso kale oo ka daran kana guda ballaaran mashruucii kala qaybinta kuwaas oo uu qayb ka yahay ololihii dowladaha reer galbeedka ugu talagaleen inay ku gaadhiisiyaan ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed
iyagoo macinsanaya duulaanadii saliibiga ahaa ee ay awoodaashooda ku qaadeen dhulalka islaamka qarniyadii dhexe waxay dowladaha reer galbeedka ku soo qulquleen soomaaliya iyagoo xambaarsan baybalka iyo hubkii lagu dhaqan gelin lahaa العصر الذهبي للتنصير هو القرن التاسع عشر لأنه ارتبط بالاستعمار fursadda ugu weyn ee soo martay diinfidayaasha kirishtaanka waxay ahayd qarnigii sagaali tobanaad sababtoo ah wuxuu xiriir toos ah la lahaa gumaysiga waana midda keentay inay caanbaxdo aragtida ah in gumaysiga iyo kiniisadda aysan waxba isdoorin انتشار التنصير كان في القرن التاسع عشر في الصومال بدأوا بإرسال مؤسسات وتنظيمات ومنظمات نصرانية بدأت ترسل بعثاتها إلى الصومال gaalada reer galbeedka waxay bilaabeen in ururo iyo hay-ado kirishtan ah ay soomaaliya u soo diraan ururka ugu weyn ee hadda ka howlgala soomaaliya waa ururka katholiga ee talyaaniga iyo kan dalka sweden iyo sidoo kale kiniisadda kirishtanka ee lagu magacaabo menonide taasoo muddo konton sano ah ka howlgalaysay soomaaliya hormuudna ka ahayd barnaamijka lagu magacaabo waddada masiixiga lagu gaadhsiinayo soomaalida wuxuuna barnaamijkan si xowli ah ugu howlgalaa deegaanada soomaalida iyadoo lagu hoos gambanayo qaybinta macaawinada ama la adeegsanayo siyaabo kala duwan oo lagu faafinayo diinta kirishtanka عن طريق توزيع الإعانات عن طريق توزيع الإسطوانات عن طريق عن طرق كثيرة جدا يحاولون نشر هذه البرامج بين المسلمين ولا حول ولا قوة بالله ebo waxaynagu gabreen diinta soo galay
qabsashadooda qaybo ka mid ah soomaaliya kadib wuxuu gumaystaha durbawa ku dhaqaaqay inuu miyi iyo magaalaba ku faafiyo diintiisa qalloocan waxaana duulaankooda horkacayay baadirayaal laga soo xushay kiniisadaha talyaaniga ingiriiska sweden iyo faransiiska kuwaas oo tababar iyo dardaaran gaar ah ku qabay inay ummadda soomaaliyeed ku talaalaan sunta nasaarada xubnaha uu soo xiganayo istaarkan waxaa ka mid ah taariikhyahan awjaamac cumar ciise allaha u naxariistee
baymooli meesha la yidhaahdo iskuul baa ka furaa niman faransiis ah ayaana dhigayey oo meesha ku hayay ciyaal baana meesha joogay wiil buu u yeerayo wuxuu yihi magacaa wuxuu yidhi john father baa la yidhaahdaa markii hore maxaa lagu ohan jiray maxamed buu go-aan ahayn sultaan dadkeeni la bedelay maaha buu
saliibiyiinta gumaysiga iyo duulaanka ku qabsada dhulkan ee isdiriinsiiyey ahmiyadda ay reer galbeedka u leedahay in dhulkan ay kirishtaameyeen dadkiisa iyagoo markaas wixii ka dambeeyey sii xoojiyey aloolaha ay ku doonayeen in kirishtaanka uu ku xididaysto dalkan waxaanay dalka ka hirgeliyeen kiniisada ugu weyneed kiniisadii xamar dall'alto delle torri della cattedrale le campane chiamano a raccolta la popolazione
kiniisadda kaatoliga ee xamar waa kiniisad la dhisay sanadkii kun sagaal boqol sideed iyo labaatankii taas oo uu dhismaheedu amray governatorihii gumaysaha talyaaniga ee xilligaas u qaabilsanaa soomaaliya ninka lagu magacaabo jesare maria defeki mashruuca dhismaha kiniisaddan ayaa qayb ka ahaa howlgalka missionary de la consolata oo ahaa howlgal loo guntay kirishtaamaynta dadka soomaaliyeed kiniisadda xamar waxay ahayd kiniisadaha ugu weyn qaaradda afrika intii u dhexaysay kun sagaal boqol iyo labaatankii iyo kun sagaal boqol iyo soddonkii waxaana naqshada dhismaheeda laga soo minguuriyey kiniisadda lagu magacaabo sefalu ee ku taala dalka talyaaniga taas oo ay saliibiyiintu dhiseen kadib markii muslimiinta laga qabsaday imaaradii siqiliya sanadkii afar boqol siddeetan iyo afartii hijiriga
sheekh xasan yacquub cali oo ka soo muuqanaya filimkan ayaa sheegaya in duulaanada militariga kuwa siyaasiga qaarkood ay ka muhiimsan tahay geelidda kiniisadaha iyo faafinta kirishtaanka si dadka muslimiinta looga saaro diintooda waxaa cad oo maragma doontaa gaaladu siyaasadda iyo dhulqabsiga waxaa oga muhiimsan dadka muslimiintaha in la gaalaysiiyo diintoodana laga saaro allana wuxuu qur-aankiisa ku yidhi wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa'a
iyagoo hil iyo hooba ka helaya xukuumadda rooma waxay gaaladii gumaystaha ahaa ee uu hogaaminayay baadariga fatikanka ee soomaaliya ugu magacownaa gabriel barlo ku dhaqaaqeen sidii ay u laba jibaari lahaayeen howlgalka kirishtaamaynta ee ka dhanka ah bulshada soomaaliyeed waxayna magaalooyinka muqdisho berbera kismaayo jamaame xaafuun iyo magaalooyinka kale ka furteen kiniisado iyo goobo lagu xareeyo carruurta agoonta ah iyo kuwa ay soo xadeen si diinta looga bedelo ebo waxaynagu gabreen diinta soo galaaye
inta uu soo gudbinayo muuqaalkan laqadaadka muujinaya saddexaadsiga aloolihii tansiiriga waxaa dhanka kale uu milicsanayaa dhinac ka mid ah fashilka damaca isriibiyiinta ee sida qaar ka mid ah bulshada la soo kulantay iskudayadii tansiiriga uu allah uga badbaadiyey dhagarihii gaalaysiinta waxaana ka mid ah doctor ibraahim aadan faarax oo ka mid ah shakhsiyaadka xog ogaalka ah ee muuqaalkan uu soo gudbinayo yaa akhwaani geeri haddii ku daysho gabow kuba boqolkii ha laba sana aan dhaafay marka iga raalli ahaada wax xulwa hadalkana waa gaabin anta tabartayda wax yar waxaan rabaa inaan gaal wax ka sheego gaalaha adiga soo koriso anoo sanjirahay gaala i xaday aadan faaraxaa la yidhaahdaa joseph peter francis aa lii bixiyey joseph peter francis hooyada hilbiga u daglaasa loo bahay jilibkaan dhigan jiray diinta kirasada baraa leedha in the name of the father and the son and the holy ghost ilaahaygii weynaayo iyo kii wiilka ahaa iyo kii dhexdhexaadka ruuxul muqadis ka ahay waa igeli waysay maxaa yeelay reer baadiyaan ahaayo bunaan dubanaaha markii la idhaahdo ninka hebelow maxaabtaan u yeesho waa taan gaal noqdaa aa adiga maaha marka waxaa i dhacday gaalnimada inay wax cunta anu anoosan jil ahay i dhacday gaalnimada inay wax cunta ilaahayg weynaa wax tahay gaalnimo qalbigaygu waa gelin waayo xilli ay in badan oo ka mida siyaasiyiinta ku jira maamulada ee gaaladoo dhisatay iyo hoggaanka kooxda ridaada oo ugu horeeya xasan gurguurta ay ku faanayaan inay wax ka soo barteen kiniisadaha reer galbeedka sida baklibada muujinaya qirashadooda laga dheehan karo waxaa dhanka kale isdaarku uu soo gudbinaya sheekada xubno kale oo lagu daya kirishtaanka balse maanta ka mid ah muslimiinta ku hoos nool wilayaadka islaamiga ah ee fahmay shirqoolada kiniisadaha iyo hay-adaha silibiyiinta reer galbeedka
marka waxa waaye meeshii oo maaragta kii oo baadidii kaniisadda meeshuu istaagi jira halka waay jaranjarada kor meeshan alaab alaab kale hooli jirta mugta boqol qof oo kale boqol qof boqol iyo konton qof oo kale waa deli lahayd baadiriyow maxaad qabanaysay wadaadaba maxaad u joogtay kirishtaannimo wax kale owlaadda ma barin wuxuu barayay kirishtaannimo gaalnimo marka rag badanoo kulleejooyinkaas ka baxay hadda qaar baxay iyo qaar duqoobay iyo qaar dhammaadeen macnaha hadda waa soomaali horta saasay ahay qaar badan ayaa kirishtaan laga dhigay oo baadiriga uu baadiyeeyey uu koriyey soorooyinka gabdho oo ayaa ku jiray tan magambow tan kale waxaa ku tiila iyadana faragurow libarsaario oo jilib intaas ba ilmo soomaaliyeed unbaa lagu hayay oo diintooda lagu baadiyeynayo waxaa la baraaya kirishtaan ay waxaa garanay maba la garanay shabaada dhabar ka saaran marka shabaada dhabar ka saaran ma gudno cayaal misyoonan lahay marka cayaal kuleej waayo madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan gurguurta ayaa ka mid ah xubnaha murtadiinta ee dhowr jeer lagu arkayo muuqaalkan isagoo ammaanaya dhaqanada reer galbeedka iyo kaalinta talyaaniga uu ku leeyahay siyaasadda kooxda riddada soomaaliya Somalia and Italy have strong historical ties.
Soomaaliya iyo Talyaaniga waxay leeyihiin xiriir taariikhi ah oo xooggan luuqadda talyaaniga ayaa ahayd luuqad dadka soomaaliyeed ay si fiican u yaqaaneen barashadeeduna u fududayd arrintaasina waxaa sabab u ah xidhiirka dhow ee ka dhexeeya dadka soomaaliyeed iyo dadka talyaaniga sidoo kale wuxuu talyaaniga dalka soomaaliya ka qayb qaatay dhismaha jaamacadda qaranka soomaaliyeed bilowgii kun sagaal boqol toddobaatameyadii waxayna jaamacaddan lahayd barnaamij isweydaarsi aqooneed oo aad looga faa'iiday beneficial academic exchange programs with the Italian universities here in Italy.
ugu dambayntiina maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa dowladdiiniya usoo gabagabeeyey haweenka ku dhaqan degmada galhareere ee wilaayadaas warkaas waxaa inoo haya walaalkeen marwaan maxamed dowladan diineed oo loogu magacdaray asmaa bintu abibakar halkulugeeduna ahaa man yuridillaahu bihi khayran yufaqihu fi diina ayaa muddo labiyo toban maalmood ah ka socotay magaalada galhareere waxaana ka faa'iidaystay ku dhowaad afar boqol iyo konton haween ah oo ka mid ah dumarka muslimiinta ah ee ku dhaqan magaalada dowladda uu qabtay maktabka dacwada wilaayada galgaduud ayaa ahayd mid si heersare ah loo soo agaasimay iyadoo haweenkii ka qaybgalay loo qeybiyey laba iyo toban xalqo oo waxbarasho kuwaas oo loo kala hagayay heerarka kala duwan ee aqooneed ee ay lahaayeen muddadii ay socotay dowladda waxaa la bixiyey duruus kala duwan oo isugu jiray kutub diini ah warqado dacwi ah oo uu daabacay maktabka dacwada iyo sidoo kale muxaadaraad lagu xoojinayay fahamka diinta iyo wacyiga bulshada mid ka mid ah macallimiintii dowladda ayaa goobta ka jeediyey warbixin uu kaga hadlayay dowladda iyo duruusta kala duwan ee lagu qaatay dowro la yidhaahdo ayaa laga furay degmada magaceeda dowratu asmaa'u bintu abibakar shicaarkeedana wuxuu ahaa man yurid illaahu bihi khayra yufaqihu fi ddiin dowradaas waxay socotay muddo dhan laba iyo toban maalmood dad fara badan oo gabdho muslimaad ayaa ka faa'iidaystay dadkaa ka faa'iidaystay si guud ahaan degmada galhareeri gabdhaha nasiibka u yeeshay waxay gaarayaan tir ahaan afar boqol iyo konton gabdhood ayaa dowradaas ka faa'iidaystay laba iyo toban makaan ay laba iyo toban xalqeed kala ahaayeen dadkan loo kala qaybiyey qofba musawihiisa loo qaybiyey waxyaabaha dowladda muqararkeeda waxaa ka mid ahaa kitaabka la yidhaahdo adduruus almuhima licaamati lumma oo uu iska leeyahay sheekha caalimka ah ibnu baas waa dadka waxna qoran kara waxna akrin kara kitaabkaasaa loo akhriyey dadka kale ee mustawaha labaad waxaa loo akrinayay manshuuraatan warqado oo dacwi ah ilaa lix mustawa ka kooban salaada iyo tawxiidka iyo wixii la mid ah dhammaan looga hadlaayey dhammaanna ilaahay subxaana wa tacala ayaa ku mahadsan way qaateen muxaadaraad ayaa jiray iyo tawjiihaad ku saabsan haweenka axkaamtood sida xijaabka gabadha muslimadda ah wax laga rabo axkaamu dahaara gabdhaha qeybaha ka qoseeyo waxyaabo fara badan ayaa meeshaas marka muxaadaraadkaas ay ka faa'iidaysteen waxaa jirtay casharo oo camali ah salaada iyo dahaarada qaabka loo weysayso munaasabadii gabagabada ayaa loo qabtay tartan diini ah oo u dhexeeyey haweenkii ka faa'iidaystay dowladda kuwaasoo gaaraya afar boqol iyo konton haween ah waxaana lagu weydiinayay su-aalo diini ah oo lagu cabirayay aqoonta iyo fahamka ay kororsadeen muddadii ay socotay dowladda waxay nagu dhacaysaa sida tan waxaad sheegtaan reer daynile toddoba ka mid ah akhlaaqda wanaagsan ee laga rabo qofka muslimka inuu ku dhaqmo يا ملتقانا أنت نبرة الهدى فيك المحبة والسماحة والتقى يا فرحة تعلو وجوه شبابنا نحن العقيق طموحنا نحو العلا بسم الله magaceeda anoo qabi yuusuf iidoya anoo majmucada daynila ka socda caaisha su-aasha jawaabteeda daa isku dayo الصدق والأمانة والعفاف والحياء والشجاعة والكرم والوفاء su-aashii la weydiiyey majmuucada dayneele jawaabtii ay bixiyeen waa mid sax waxaan soo gaarnay xaafadda la yidhaahdo qandahaar waxaad sheegtaan waxyaabaha buriya weysada يا ملتقانا أنت نبرة الهدى فيك المحبة والسماحة والتقى بسم الله مدعيgu waa umu caasim xaafadan ka socdana waa qandahaar majmuucada aan u tartamayno umu camaara su-aasha la weydiiyey jawaab jawaabteeda aan isku dayana waxaa weeye alkhaariju min asabiileyn alkhaariju alnajasu min aljasadi sawaalu alcaqli binawmin ow kayrihi masu lfarji bilyadi qubulan kaana ow dubran min kayri xaa'ilin aw akalu laxmi libli wariddatu can lislaam acaadana allahu walmuslimiina min dalik su-aashii la weydiiyey majmuucada umu camaara oo u tartamaysay xaafadda qandahaar ee jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah su-aashan waxaa iska leh reer falluuja xaafadda falluuja dhagaha fura waxay leedahay su-aashani maa macanaa التوحيد الألوهية يا ملتقانا أنت نبراس الهدى فيك المحبة والسماحة والتقى بسم الله مقعي وعائشة وحاطس على مجموعة حفصة بنت سيرين محافظة اللوجة سأشري أبتدى أسكتها بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك Ee, su-aashii la weydiiyey majmuucada xabsata bintu siiriin jawaabta ay bixiyeen macno ahaan way saxan tahay intaas kadib waxaa munaasabadda ka hadlay mid ka mid ah haweenkii loo qabtay dowladda ah iyadoo ka warbixisay faa'iidada ay ka heleen duruusta iyo sida ay uga qayb qaadatay kobcinta fahamkooda diineeda ilaahigoyo musafiyaan halkan waxaan rabaa inaan uga warbixiyo annagoo ah haween magaalada galhareere ee nagula qabtay dowro soo magaceedu yahay asmaa binta abibakar radia allahu canhu shacaarkeeduna ahaa man yuridillaahu bihi khayran yufaqihu fidiin asaasiyaadka meeshaas lagu dhigtay kitaabada waxaa kamid ahay kitaab laylaha duruus almuhima licaamati lumma libnu baaz waxaa la qaatay kitaabo kaloo asaasiyaada waa dacwatu litacliim liasyaasiyaati ddiin lix mustawe ah muxaadaraadka iyo tawjiihaadka meeshaas laga bixiyay oo ku khaas ahay axkaamta dumarka waxaa kaloo halkaas lagu qaatay bahaarada iyo salaada oo camaliyan ah oo si baraatika naloo siiyey dowladana waxaan leeyahay waxaan doonaynaa in naloo soo celceliyo mar kasto dowladan diiniga ah ayaa qayb ka ah horumarka waxbarasho ee laga dareemayo magaalada galhareeriya halkaas oo bilihii lasoo dhaafay laga hirgeliyey goobo waxbarasho oo cusub goobahaasi waxaa ka mid ah mu'asasada iqra oo dhowaan laga furay magaalada taas oo lagu baro dadka waaweyn islamarkaana door muuqato ka qaadanaysa kor u qaadista heerka waxbarasho ee bulshada mahadsanid marwan dhegaystayaal warbixintaas aad maqlayseen oo inoo soo jeedinaya walaalkeen marwan ayaa warkeeniyo duhornimo maanta ee u dambaysa tan iyo kulantideena dambe warkan lamida intaanu ku kulmi doonno sidaas iyo nabaadiino nooli kulantee wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almawlaa wa nicma annasiir